أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal saaka waa subax talaado ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha tobanaad ee shawaal sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri qodobada wararka andalus saaka ay kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ka tacsiyeysay istishaadka malaaq cabdulaahi maxamed yare oo xalay ku shahiiday deegaan dhacaduleedka degmada xudur ee wilaayadaasi ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerara ku qaaday fariismo maleeshiyaad kirdada ay ku leeyihiin magaalada baydhabo munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalinjibisay macadka taajul waqaar islamarkaana ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka dhacda degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee baay maktabka xisbada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulmo looga hadlayo amniga iyo badqabka deegaanka la yeeshay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka wilaayada jubbada hoose kooxaha muqaawamada filistiin ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in in ka badan toban yuhuud ah ay ku dileen dagalla culus oo ka dhaca magaalada khaza shacabka ku dhaqan degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa ka hor yimid dhul ay degganaayeen oo ay kooxda riddada ku amartay inay ka guuraan أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saak ee kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ka tacsiyeysay istishaadka malaaq cabdulaahi maxamed yare oo xalay ku shahiiday deegaan dhacaduleedka degmada xudur ee wilaayadaasi warbixintan waxaa inoo eegaya walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo la hadlay idaacadda islaamiga al andalus ayaa u sheegay in malaaq cabdulaahi maxamed yare oo ahaa ugaaska guud ee beesha hadame uu xalay ku shahiiday deegaanka garsweyne ee dhaca galbeedka degmada xudur بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه واخلف لنا خيرا منه إيه، انت أسكدب إن شاء الله تبارك وتعالى ما أنت تاريخ ضايت هاي لواتن iyo sideeda bishi shawaal kun afar boqol afartan shan hijri habeenkii xalay ahayd naqiibkii malaaq cabdulaahi maxamed yare oo ahaa naqiibka guud ee beesha hadame ee xalay maaragtay ku shahiiday deegaanka garasweyne ee u dhow degmada xudur ee allah subxaana watacaala shahadiisa ka aqbalo waxaanu leenahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan halkan ugu tacsiyeyneynaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan beesha baalweynta hadame ee suldaankooda allah subxaana watacaala doortay gacan ka xaq daran ay dishay allah subxaana watacaala waxaanu leenahay jannat alfirdowsi lacla ilaahi ha ka waraabiyo shahaadiisna ilaahi ha ka aqbalo isagana ilaahi subxaana watacaala camalkiisa eh, wuxuu ugu khaatimeeyey insha allahu tacaala saan u rajeynayno shahaado allah subxaana watacaala shahaadiisa ha ka aqbalo waaliga ayaa intaasi ku daray in malaaqu ay rasaas ku fureen maleeshiyo cadow ah kadibna ay goobta ka carareen Eh, gacan ka xag daran baa dishay oo qaabka dhacdada u dhacdayna waa tan hadda aan sheegnay asagoo gurigiis ku jiro oo salaada cishahana masaajidka uu soo tukaday jamaacada ayaa maaragtay cadow ku weeraray meeshiisa kolley insha allahu tacaala baaritaan waa socdaan dhacdadan habeenay ahayd kolley insha allahu ilaahi subxaana wataala waxaan ka rajaynaynaa haddan raatraac fiican waxbaa jire ilaahi subxaana watacaala inuu gacanta soo geliyo khawanadii ama khaa'imiintii ka dambeeyey barnaamijka isaga ee sharqoolka ah allah subxaana wataala waxaan ka rajaynaynaa inuu gacanta muslimiinta uu ku cadaabo maalin ilaahay inuunu tuso iyadoo dadkii soo maleegay barnaamijka isaga ah Eh, insha allahu tabaaraka watacaala gacanta mujaahidiinta iyo cadaaladda asoo la horkeenay suldaanka marka annaga dhanuu naga shahiiday oo annaga dhanuu naga tagay ma ahan maaragtay hadamo keliya kama tegin ilaahi subxaana wataala bedelkiis baraka qaban hana siiyo ilaahi subxaana wataala shahaadiisa ka aqbalo ilaahina sabr iyo iimaan hanaga siiyo jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu malaaq cabdulaahi maxamed yare ayaa ka mid ahaa hoggaanka dhaqanka qabaa'ilka soomaaliyeed ee kuwooda ugu caansan wilaayaadka islaamiga sheekh abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ka waramaya howlihii wanaagsan ah ee uu muddo ka badan labaatan sannadood uu ku howlanaa malaaq cabdulaahi maxamed yare iyo kaalinta uu ku lahaa in deegaanadooda ay ku soo dabaalaan nabad iyo xasilooni ka dhalatay qudhaqanka shareecada islaamka haddii wax yar aan dul istaago taariikhdiisa iyo sidii uu ahaa inta aan ka naqaanay runtii hadda malaaq cabdulaahi maxamed yare waa nin maaragtay allah subxaana wa tacaala ku manaystay dulqaad iyo sabar oo soomaalidu dhan ay og tahay oo laga yaqaano wilaayaadka badankooda gaar ahaan labada wilaaye ba iyo bakool nin maaragtay allah subxaana wa tacaala ku manaystay deeqsanimo iyo sabar iyo dulqaad iyo adkaysi oo runtii muddo hadda taqriiban labaatan sano ayuu maaragtay hogaaminayay beesha wanaagga iyo kheyrka iyo jihaadka iyo allah subxaana wa tacaala shareecadiis in la dhaqangeliyo dimuqraadiyada iyo kufrigana maaragtay laga hor istaago dadka ayuu u taagnaa allah subxaana wa tacaala shahaadiisa ka aqbalo intaas waa inta aan ka naqaanay malaaqa runtii allah subxaana wa tacaala intii uu ka tegay oo ehelkiisa iyo caruurtii ubadkii ka tagay ilaahay noo barakeeyo ehelkii gaar ahaan ilaahay sabarka ka siiyo malaaq cabdulaahi maxamed yare allaha ka aqbala shahaadadiisa ayaa si aada uga shaqeeyey in deegaanada ay degto beesha hadameh ee uu suldaanka u ahaa laga difaaco duulaanka saliibiga ah ee ay ku soo qaadeen ciidamada kufaarta xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka dabadhalafka u ah ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weeraro ku qaaday fariisimo maleeshiyaad kirdada ay ku leeyihiin magaalada baydhabo waxay mujaahidiinta xalay weerareen saldhigyada maleeshiyaad kirdada ay ku leeyihiin xaafadaha bonkaay iyo maanyafuulka ee magaalada baydhabo khasaare kala duwan ayaa cadowga ka soo gaaray weerarada ka dhac magaaladaasi munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalinjibisay macadka taajul waqaar islamarkaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka dhacda degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee baay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya السلام عليكم وعليكم السلام كم أحكام النون الساكنة والتنوين للنون الساكنة والتنوين عند التقائهما بحروف الهجاء أربع أحكام وما هي؟
أربعة الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء xafladan oo ahayd mid si eesare loo soo agaasimay islamarkaana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jiray heer degmo iyo heer wilaayo odayaal ugaasyo nuqabo waxgarad waalidiin dhallinyaro iyo marti sharaf kale ayaa ka dhacday gudaha degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee baay ujeedka xafladda ayaa ahayd sagoontinta arday ka qalinjibisay macadka taajul waqaar oo ka mida macaahidda sharciga ah ee ka furan wilaayada islaamiga ee baay iyagoona ardaydan dhammeeyey qur-aanka kariimka islamarkaana qaatay culuum kale oo sharci ah waxaa munaasabadda ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha nuqabada bariga afrika naqiib ibraahim cali nuur shaacirul islaam isagoona kelimad dardaaran u badan goobta ka jeediyey بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الشرف والوفاء إيه طلابتا مع إيه التاج الوقار ما لها جهد بدن أسن قال كسبا سينك باهي juhdiguu sugaa maysiin kaldardaarmay inaysan siyaasataan wala barateen inis arna cagta wadada la siinsaari luta wadada la siinsaari walma baran haddaa hor in latiin walbarashe ila siinbadi inaysan horan siyaasataan walaalna sanbari oo ee anka wiin qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala isan humbaarsantiin inaysan dafacataanoo faraaginna kulbana dada may leylan wanahaaran ansuriyina inifnoo fara maroojiyaan qur-aanka qur-aanka inay faraaginna kulbana inay dafaactaan wali leylan wanahaaran isan hajeedeen oo isagoo awlaadyo yar atiin dugsi la siinjay ilaa ay saacada oo haddana hor in latiin inaysan dafaactaan waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay suldaanka guud ee beesha luway suldaan cabdiwaaxid macalin xasan kelimadan ayuuna goobta ka jeediyey alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin ilaahayaan mahadnaqaan marka hore bacdallah intii inta balliinka mahadnagi dhammaantii oo mahadnagee iyo intii mudulba tiidiya kale ma dheeraydo bulshada reer ufurow meen lahaa aragahay tanmiraad meelin la rugubadahaayo markii iyaalka sheena lasan ara dugsiida ogsintiin walidhaysna maraay haddana faa'iidadan aragahaytaan laakiin shalay oo la jeey diidinay oo qur-aanka baradhi jeeka aragahayta meel maraayan ulaadan reersho walbarasho fadhigiinsa iyo kooya diidintii arantiyeeda emay lahaa ay kuwaanjawooy dugsigu nooba gebagabaay dugsi kale la furo doona insha allahu taajir waqaare rajulna maydin wada bersho sakaawi dugsi la raaw oo tumaku daraala kabaradaw insha allah haddii ilaahayga yadiin wada macadka taajul waqaar waxa uu ka mid yahay macaahidda sharciga ah ee ka furan wilaayada islaamiga ee baay waxaanuu ka furan yahay dhammaan degmooyinka wilaayada mana aha markii ugu horreysay arday ka qalinjabisay macadka lasoo bandhigo maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale munaasabad tan la mid ah islamarkaana lagu soo bandhigaya arday ka qalinjabisay macadka taajul waqaar ay ka dhacday deegaan hoostaga deegaanka iidaale ee wilaayada islaamiga ee baay halkaasoo lagu soo bandhigay arday ka qalinjabisay macadka taajul waqaar mahadsanid abuuxasaan maktabka xisbada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulamo looga hadlayay amniga iyo badqabka deegaanka la yeeshay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka wilaayada jubbada hoose al amru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee jiritaanka bulshadeenna waxayna kaabaan isku xidhka walaaltinimada iimaaniga ah ee ummadda ka dhexeeya jiritaankooda ayaana lagu hagaa nidaamka guud kuna saldhigtaa amniga gudaha deegaanada wilaayaadka islaamiga ee lagu maamulo shareecada waxaa muddo ku dhowaad labaatan sano ka dhisan nidaam islaami ah oo loo xilsaaray tadbiiqinta shicaarkaasi kaasoo bulshada kaalin weyn ka qaatay inay si dhib la-aan ah xasilooni iyo baraari ku jirto ku wada macaamilaan halkani waa wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa maktabka xisbada ee al amru bilmacruuf wannahyi canilmunkar oo kaashanaya wilaayada uu olole wacyigelinah ka bilaabay wilaayada isagoona ugu horeyn kulamo la yeeshay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka wilaayadan xamladan towciyada waxaa si toos qayb uga ah xubna ka socda maktabka dhexe ee xisbada midka gobolka ee mubaashareynaya hawsha iyo wilaayada jubbada hoose oo iyadana gacanta ku haysa mashruucan islamarkaana ishraafaysa howlihiisa waxay kulamadu daarnaayeen talabixino ku saabsan sidee loo ballaariyaa majaalkan bulshada loogu adeegayo maxaase lama huraan u ah horumarintiisa qodobadaas iyo kuwo kale ayaa looga arrinsinayay kulamadan silsilada ah ee qeybtoodii ugu horreysa lala yeeshay odayaasha iyo waxgaradka wilaayada jubbada hoose maktabaalxisba oo odayaalka u ahaa iyo culimmadii insha allahu tacaala booqashadiina aad ayaan ugu baahneen haddana waa ku mahadsantihiin bacdallaahi shaqadiina ayaa gudateen xaqiiqatan xisbada waa hay-adda u taagan oo lafdhabarka u ah ama udub dhaxaadkaan dhihi karaa isku xirka siise wax walba isku xir ayuu leeyahy kaabad buundada dhaxdaadka isku xirta maamulada islaamiga ee ay ku dhisan tahay xarakatu shabaab mujahidiin waay waayo waxaa ka dareemi kartaa ma jirto maamul kasto alamr bilmacruuf wanahy canilmunkar waa wixii ambiyada iyo salafi saalix asxaabi rasuulilah dhammaan ay ku taagnaayeen waay marka insha allahu tacaala waxaan xaqiiqsannahay in xisbo la-aanteeda waxba ay soconayn maxaa yeele makaatibta toban ama dhowr iyo tobanay gaaraysaa laakiin intooda waxay soo aroorayaan ama zeka ha noqoto ama maxkamadda tanfiidka ha noqoto ama haddaan nahay oday dhaqameed aan nahay odayaalka nuqabada haddii qaaraan la rabo haddii nin la dilo haddii wax la foodeeyo wax kasto marka insha allahu lafdhabarka muslimiinta waaye sidaa daraaddeed insha allahu tacaalaa booqatada aad soo booqateen iyo tadwiirka aad ku samaynaysiin kulle insha allahu tacaala waa ku mahadsantihiin waana soo dhoweynayna insha allah wuxuu ahaa nabadoon cali xuseen cali oo ka qayb galay kulanka kana mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka wilaayada jubbada hoose sidoo kalena waa kan suldaan maxamed deeq oo isna qayb ka ahaa kulanka islamarkaana aragtidiisa ku aadan horumarinta mawduucan ka dhiibtay halkaasi maasha allah muhiimadda magaalada ee ulada wax hadda maanta la koobi kara maan sababtoo ta xaqiiqatan magaaladan aa arkaysid oo maanta taagan wiilashaan yaryarka sababtooday ku taagan tahay ilaahay subxaan qadirka markiisay ku taagan tahay li'annahu haddana baqdinta keliya maanta haddii munkar in la sameeyo ay suuragal tahay waxaa looga baqaaya ka mid tahay bulshada qaybaheeda kala duwan xaqiiqo waaye haddii dagaal ay noqoto xisbadaa soo aado ayadaa kala xaliso hadday noqoto dad wax isku haysto xisbadaa kala xaliso hadday tahay qof muxuu ahayta ilaahi subxaan qaadirka xijaabkii iyo waxyaalihii ilaahi subxaan qaadirka uu baneeyey waxawaaye ayadaa muxuu ahayta u taagan hadday noqoto muxuu ahayte systemkan ama nadaafada ama akhlaaq xumada ama dhaqanka xun ayadaa u taagan xaqiiqo waay waxaa la dhihi karaa xisbada barnaamijkeeda barnaamij aad maanta u culus waaye udubdhaxaadkii shaqada maanta islaamka u socto wixii uu socdaba waxaa la gaaray gebagabada kulankii ay ka wada qayb galeen ahlu sharafka iyo hormuudka bulshada gaar ahaan nuqabada mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo xubno ka socday maktabka xisbada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana soo baxay oo la isla qaatay talooyin muhiim ah oo maslaxadoodu tahay horumarinta nidaamka dacwada ee al amru bilmacruuf wannahyi canilmunkar kadib kulanka ayaan mikrofoonka ku wareejiyey nabadoon ibraahim shariif bashiir iyo suldaan cabdifitaax xasan maxamed oo iyagana ka hadlay aragtidooda ku aadan kulanka soo ilaaday iyo kaalintooda ku aadan fidinta ka qaybqaadashada iyo horumarinta dacwada iyo shicaarka muhiimka u ah bulshada ee ah alamru bilmacruuf wannahyi canilmunkar kulanka kulan qaaliyu ahaa oo qiimo badan waa soo dhoweynaynaa waxaa cajiib ah gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame waxaan horay u arkin dhigana maqaldhaayana arag umbaa maanta aragna maxaa yeele maktab dhan oo ka socda heer xaraka nala joogo heer gobol heer degmo waxaan dhihi karnaa maanta farxad aad u weyn baan ku jirnaa waxyaabaha laga sheekaynana waxaa ka mid ah alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar raggii u taagnaay in wax lagu soo kordhiyo shaqadoodii la tayeeyo marka waxaan is leenahay insha allahu tacaala arrinkaas arrin aad aan uga bogno waaye baahidiisna waan haysaa maxaa yeelay ummaddaana waxaa ugu khayr badan leh kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhuuna can ilmunkar maktabkii u taagnaay inay macruufka faraan reebaan munkarkan waay kulankan ayaa bilow u ah kulamo iyo olole wacyigelin oo mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose ay la qaadanayaan hormuudka bulshada sida odayaasha dhaqanka culimada iyo qeybaha bulshada oo aan qeybna laga tegin kulamadaas waxyaabaha diiradda lagu saarayo iyo natiijada qodobada la isla soo qaadi doono waxaan idinkugu soo gudbin doonaa hadduu allaha ka raali noqdo warbixino si aan tooshka ugu iftiimino mowduucaas ay wilaayada xoogga saarayso si uu bulshada u kobco wacyigooda kaalinna uga qaataan reebidda munkarka iyo faafinta wanaagga kooxaha muqaawamada filistiin ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in in ka badan toban yahuud ay ku dileen dagaalla culus oo ka dhaca magaalada khaza walaalkeen nuur cali warsame abuusheebe ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa dagaallo culus ugu jira dhowr xaafadood oo ka tirsan magaalada khaza halkaasoo ay ku dileen askar iyo saraakiil yahuud ah war-saxaafadeed ka soo baxay muqaawamada ayaa lagu sheegay inay dhaceen dagaallo lagu dilay laguna dhaawacay shan iyo toban askari oo yuhuud ah khasaaraha ugu badan waxa uu askarta yuhuudda ka soo gaaray duqeyn ka dhacday halka loo yaqaano akram shalom dhanka kale wasaaradda difaaca sahayiinadda ayaa qirtay in saddex askari looga dilay dagaallo labayo tobankii saaca ee lasoo dhaafay ka dhacaya marinka khaza muuqaal video ah oo muqaawamadu ay faafiyeen ayaa muujinayey iyagoo sawaariikh ku weeraraya saldhigyada yuhuudda sidoo kale waxaa baraha bulshada lagu faafiyey sawirada saddexda askari looga dilay dagaalada ka dhacay marinka khaza geesta kale warar cusub oo ka soo baxaya garabka siyaasadeed ee muqaawamada falastiiniyiinta ayaa ku dhawaaqay inay oggolaadeen heshiis xabadyoojin ah iyo maxaabiis isuidaarsi kaasoo ay la galaan yuhuudda sahayiinada shaxda heshiiskan oo si rasmi ah loo faafiyey ayaa dhigaysa in saddex marxaladood loo fuliyo oo marxalad walbana ay tahay afartan iyo laba maalmood qodobada heshiiska waxaa ka mid ah in maxaabiis la isdhaafsado kadibna ciidanka yuhuuddu si kaamil ah uga baxaan magaalada khaza qodobada heshiiska qaarkood ayaa ahaa kuwo si adag ay uga soo horjeedeen yuhuudda balse hadda ay ku qasbanaadeen kuwaas oo uu ka mid yahay qodobka ah in gebi ahaanba ciidamadooda ay ka saaraan magaalada khaza mahadsanid abushayba ugu dambayntiina shacabka ku dhaqan degmada kaaraan ee muqdisho ayaa ka hor yimid dhul ay deganaayeen oo kooxda rajada soomaaliya ee ku amartay inay ka guuraan walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya iyadoo tan iyo markii uu talada kooxda riddada la wareegay murtad xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya uu sii kordhay dhulboobka ay xukuumaddiisa ku hayso reer muqdisho ayaa waxaa arrimahaasi si adag uga soo horjeestay shacabka ku dhaqan degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waa kuwan bulshada reer kaaraan oo warbaahinta u sheegay in kooxda riddada ay dhacayso dhulkooda oo muddo dhowr iyo afartan sano ah ay degan yihiin afartan iyo shan sano deganay oon ilmahayna ku korin oon ku curannay oon soo degnay afartan iyo shan sano ka hor oon ilmahayn ku korinay anagala xoogow hayaa waxaa naga dhacayaa degmooyinkan iyo dawladda inaa dhaca toban kalaa laga celiya toban kal aa la isugu soo baxo laisku laaya dadku dhinta intaas waa dagaalamayna dukub ninkaan haysanaa intaasaa canshuur nagala qaadaayay afartan iyo shan sano deganahay canugaan ku curtaan ku dhala meeshaan nusa sheegahaya weligii nusmatirkiisaa kuma arag aniga nusmatirkiisaa weli kuma arag waa tuug waxau dhacow rabyaa inauna dhacow rabaa sagaashan sano isugoo joo tuugo soo jeestay taas anaa kuu sheegay aryatiina waxau ku leeya ma jiraan ilaahayna ha naga qabto ilaahay ha naga qabto sagaashan sano tuugo jale ma raaya ilaahay ha naga qabto ilaahay ha naga qabto ilaahay ha qabayo dhinaca kale waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa si adag uga hadlay dhulboobka kooxda xasan garguurte ay ku hayso reer muqdisho kaas oo maalmihii lasoo dhaafay xarkaha goostay nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada banaadir oo waraysi qadka telefoonka siiyey idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay in kooxda riddadaha ay reer muqdisho dhac bareer ah ku hayso isagoona caddeeyey in dadka dhulalkooda la qaadanayo ay dukumentiyo saxa haystaan bismillaahi waa ku dhowahay waxaa iiga baxay xasan shiikh iyo kooxdiisu inaysan dowladna ahayn dadkana matelin koox burcad ahoo kiboobaysa oo maaragtay dadkii dhacaysa inay yihiin dowladna aysa ahayn aanan lagu mateli karin xataa urur aan la odhan karin waxa weeye nimaa afka qalaas roberland lagu yidhaaho bulboobkaa weeye dhulkiibay boobayaan wax beedhahayana male dukumiinti iyo u eegi mahayaan waxaan ognahay maaragtay dawladdii aadan cadde dadkii dhulka loo cabiray oo sharcigii haysta in laga kiciyey tii maxamed siyaad barre sidoo kale inaysan u aadan yeelahayn oo burcad yihiin ayaa haddii laysuu roon yahay nooga baxay sidoo kale nabadoonka oo waraysigiisa dhinacyo badan taabanayay ayaa mar wax laga weydiiyey in kooxda riddadaha ay kasoo dhammaatay dhulalka dadkii noolaa haddana ay usoo wareegtay meydadkii tobanaanka sano ku aasna magaalada muqdisho in lafahooda bannaanka lagu soo daadiyo ayaa waxa uu yidhi waa la dhihi karaaboo xasan horta dadkii horay buu u dhacay dadkii noolaa ayuu horey u dhacay hantidoodii iyo dhulkoodii iyo waxay lahaadeen uu dhacay ayuu maaragtay uga daba tegay waa kan lafihii haddii laysuna ilaha lala baxo ma dharga weeye waa waxaan haddee laysuna dhargahayn oo iimaan lahayn adduunyadii noolaa horay buu u dhacay markuu wax ka soo jeesto qof u haray oo dambe u dhacaya oo nooli usa jirin dadkii dhintay buu ka daba tegey marka waa la dhihi karaa sidaas haddee laysuna weye waa waxaan dhargahayn waa isagiyo kocodiisu waa waxaan ilaahay oqon xildhibaanadiisa maaragtay kusheega ayaa caddaynaya inuu dalkii iyo dadkii boobahaya horay buuna u sheego wax walba waa xaraashanaynaa buu yidhi bad iyo biri iyo maaragtay wax kasta waa xaraashanaynaa wixii noo gadmahaya hadda hadda qabuurihiibaa u gadmahaya hadda waxaa u haray hadduu qabuurihii gato iyo dadkii lafahoodii lala baxo waxaa u haray marka sida xoolihii nool inuu dadkii noolaa iibsado dadkii inuu iibsho ayaa haddee leykuunaya u hartay wax kale uma harin badii wuu iibshay haddee leykuunaya biri wuu iibshay wax walba wuu iibshay hawadii wuu iibshay qabuurihiibuu hadda maraya cabashada reer muqdisho oo ku saabsan dhulboobka ayaa marba markii ka dambaysa sii kordhaysa iyadoona kooxda riddada ay dhagaha ka furaysatay ayna halkeeda kasii wado barakicinta iyo dhaca dhulalka shakhsiga ah kaas oo ay iibsinayaan shakhsiyaad ay si aad ah isugu dhow yihiin murtad garguurte iyo shirkado ganacsi mahadsaned cabdulqani warbixintiisana waxay guni gebagabo wahayd warkii subaxnimo saakaad ka dhagaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu